bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan xasuusin lahaa dadweynaha la dhageysanaya inuu madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti kolkuu baaq u jeediyey labada madaxweyne madaxweynaha xasan sheekh maxmuud iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha axmed maxamed silaayi dowladda somaliland ujeedadu waxay ahayd horta wadahadalkii u dhexeeyey inuu sii socdo ina la adkeeyo inaa dee nataaij natiijooyin laga gaado kolkaa ilaahay baa mahadda iskale labada irgood shalay ayayna soo booqdeen muddo dhowr saacadood ayay shalay wada hadleen wada shaqeeyeen maantana kulankii ugu weynaa ayaa lagu qasay madax madax madaxtooyada jamhuuriyadda jabuuti kulankaasna sidaad u ogtahay heshiis ayaa kasoo baxay heshiiskaabay labada madaxweyne ay wada saexeen waa tahay mudane sidaan la soconno kolley wada hadalladan labada dhinac u dhexeeya muddoba way soo socdeen oo intii u dambeysayna dowladda turkiga ayaa qeyb weyn ku lahayd oo halkaasay wada hadalladu ka socdeen dalka turkiga iminka in jabuuti loo soo wareejiyo ma labada dhinac baa dalbaday mise dowladdiina jabuuti baa dalbatay kolley baa jabuuti wada hadaladaas kama dheerayn inkastoo madashu ay ahayd turkiya haddana sidaad u og tahay xidhiirka naga dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo iyo dowladda somalilandba xidhiirkaas fiican ee wanaagsan ayaa keenay inaan maanta aan saaxadda aan kusoo muuqnaano madasha soo socotana ay tahay turkiya haddana waxaad ogaataa un anaku sidii aan hore aan u marin lahayn wadahadalkaas ama sida natiijooyinkii ee laga sugayay ay si deg deg ah ay usoo baxaan maantana sidaan u arkayno waa wakti fiican oo wanaagsan siday wadahadala wadahadaladaas hore u maraan waa tahay dowladdiina jabuuti arrimaha xasaasiga ee laysku hayo sida matalan arrintan goonisutaagga somalilan in somalilan goodo iyo inay soomaaliya kasii mid noqoto labada dhinac ma ka wada hadasheen idinku si gooniya iyo si gaar ahaneedba kulleyba arrintaas waxay u taallaa labada dhinac inaa maaragtay dalalka kale inay mowqif maanta ay ka sheegaan uma furno uma haboono lina wadahadalka soo socda ayaa ayaa qofna uma baahan inaan la carqaladeeyo ama natiij natiijada laga sugayo inay maaragtay laga gaari waayo jabuuti kolley ba mawqifkeegii horey bay u sheegtay arrintan masiiriga ee laga hadlayo arrimaha siyaasadeed ha noqdaan iyo kuwa kaleba marka idinku wax mawqifa oo aada arrinta labada dhinac isku hayaan aad ka ka leedihiin ma jiraan may may taasi iminka uma malaynayo inay ina ina inaa mawqifkaasi dib loogu celceliyo laga hadlo oo jabuuti waxaabay ka fikiraysa inaan la yidhaaho ma habboonaan u malayn annaku waxaan leenahay wixii dadweynaha soomaaliyeed uu gaao ka gaadho umaan anaku taageeraynaa taasina sidaan hore u sheegayba labada dadweyne ayay u taalaa somaliland dadweynaha soomaaliya iyo dadweynaha soomaalida kaleba laakiin dee waxay la tahanin inaan laga hordigo oo la yidhaaho sidaas ayaa loo fikirayaa oo dalalka maaragtay hawl fudaydinaya arrintaas mawqifkooda waa sidaas anigu ma furnaan u malayn oo ma habboon inaan maanta meeshan ka sheegno waa tahay qodobada ay ku heshiiyeen qodobka saddexaad waxaa ku jira in ay isla garteen in dowladda jabuuti laga qeyb geliyo wadahadallada haddii loo baahdo oo ay ka dhigan tahay haddii labada dhinac ay ismari waayaan marka waxaa muuqanaysa inaan jabuuti laga maarmayn oo markii horeba dhinacyadu waa kuwii turki ku wada hadlayay oo arrimaha ku saabsan goonisutaagga somalilan arrintaasi go-aan ka gaari waayey marka soo ma filaysaan in arrintan haddana idinku soo noqonaysa mar kale diyaar baan u nahay kulleyba sidaad u og tahay dadka kale annaku waan kaga dhownahay walaalaheen soomaaliyeed ama somaliland han joogaan ama meel kaleba ha joogaan waan kaga dhownahay walaaltinimadaas unbaa dee xilkaas u walaaltinimada unbaa na saaraysa xilkaas
laakiin wasiir iyadoo walaaltinimadaasi laga faa'iideysanayo madaxweynaha jabuuti dadku waxay aaminsan yihiin dadka qaarkood inuu ku cadaadin karo labada dhinac in ay isku tanaasulaan oo runta laysku sheego oo meesha ay sarartu ka qurunsan tahay la abbaaro ma kula tahay arrintaasi in ay madaxweynaha jabuuti ku habboon tahay intii dadkan turkiya lagu celin lahaa mar kale in arrintan jabuuti lagu dhameeyo wuu isku day madaxweyne ismaaciil cumar geele kolleyba kama gabanayo mas-uuliyadiisa waana oday soomaaliyeed oo si fiican u fahmaya dhaqanka soomaaliyeed si fiican u fahmaya caqliyadda soomaaliyeed si fiicanna ugu jira arrimahan muddo dheer kolkaa waxaad og tahay haddii laga bixinayo talo arrintaasi nin uga dhow maaragtay labada dhinacba ma jiraan madaxweyne ismaaciil hadduuna ahayn kolkaa madaxweyne ismaaciil mas-uuliyadda sidaan hore u sheegayba diyaar buu u yahay haddana dadkaas sida laisku laisugu talo sida maaragtay aragtidoodii laisku soo dhaweeyo waxay u baahan tahay horta yaku inay niyadda niyadoodii ama ka timaado xalkoogii kolka dambena wixii yaryaraaya adkaaye laga tallaabsan karay oo loo tala doonto oo la yidhaaho madaxweyne ismaaciil arrintaasi adigu maa nala qaban karaysaa waa tahay adigu markaa ka wasiir ahaan waad la socotay ilaa xalay ilaa maanta labada dhinac siday u wada hadlayeen markaad eegto dhinacaaga ma yihiin dad bisil oo heshiis gaari kara labada dhinac waa somalilan iyo soomaaliya madaxdooda iyo wafuudaha jabuuti yimidba rajadu way jirtaa sidii runta haddii aan ben sheegayn rajadu way jirtaa haddana waxaan arkaynaa inay wadahadalkaas inuu muddo sii socon doono inaan lagu dhameyn karin laba ama saddex kulan laakiin waxaad arkaysaa ina lagu heshiiyey asaaskii iyo masaldhigii iyo fundamentalskii oo kamid ah arrimaha masiiriga oo kamid ah ilaalinta nabadda oo kamid ah iskaashiga iyo xuquuqal insaanka waxyaalo badan oo asaas u ah maaragtay mustaqbalka labada xiriirkooga ayaa aragti wanaagsan iyo isfaham fiican inay inay ka leeyihiin ayaa ka muuqanaatira wadahadalkii shalay ilaa maanta sii socday